bsm illaahi اraxmn اraxim alxamdu lilahi rabi اlcaalamin wsala allah wslm cla nabiyina muxamadi wcla aalihi wsaxbih wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii cumdat اlaxkaam lilxaafid alimaam cabdاlghaniy bn cabdilwaxid aljumaaciili almaqdisiy raximh اllahu tacaala qaala alimaam cabdاlghaniy raximah اllahu tacaala wacan cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaal actama الnabiyu slى اllahu عalayh waalihi waslama bاlcishaa fakharaja cumaru faqaala alsalaatu ya rasuula allah raqada الnisaءu wالصibyaan fakharaja الnabiyu slى اllahu عalayh waalihi waslama wara'suhu yaqطru maءa yaqulu lowla an ashuqa clى umatي aw clى الnaasi laamartuhm bihadihi الصlaati hadihi الsaacaة can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey cabdullahi bni cabaas qaala waxa uu yidhi inuu yidhi actama anabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebiga ayaa caweysin geliyey bilcishaai cishihiibuu caweysin geliyey actama waa afcala dukhuul bayna tusaysaa ama idkhaal gelin oo waxay la mid tahay ashama iyo aymana iyo aymana yamanow galay wa nacam ashama shaamow galay weeyaan moogta marka afcala oo dukhuul tusaysa weeyaan tanna actama ay adkhala fi lcatamati waqtigii catamadee caweysintiibuu geliyey annabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga bilcishaai cishihiibuu u geliyey fakharaja cumaru cumar baa baxay fakharaja cumaru cumar wou baxay faqaala waxa uu yidhi asalaatu yaa rasuula allah ay asalaatu salaada xaadiratun weeyaan mid mid taagan weeyaan yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo raqada annisaau haweenkii baa seexday raqada annisaau haweenkii waa hurdeen oo way seexdeen wasibyaanu caruurtiina way seexdeen fakharaja annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebiga waa soo baxay wa ra-suhu walxaal ra-suhu madaxiisuna yaqduru ou dhibcayo isagoo madaxiisu ou dhibcayo ayuu markaas soo baxay nebigana caleyhi salaatu wassalaam ayb maa-an biyo uu ka dhibcaya yaquulu marka uu leeyahay lowlaa an ashuqa calaa ummatii ay lowla almashaqatu mashaqo haddaanay jiri lahayn oo yacnii mashaqo lala-yahay iyo dhib calaa ummatii ummadeyda korkeeda la mashaqeeyo ow calannaasi ama dadka dushooda la mashaqeeyo taa haddaanay jiri lahayn la amartuhum waan amri lahaa bi haadihi salaati salaadan haadihi saacata saacadan baan amri lahaa yacni saacadan ayaan amri lahaa sidaa buu yidhi nabiga caleyhi salaatu wassalaam marka nacam ayb sidaabuu marka uu yidhi nabiga caleyhi salaatu wassalaam ayb marka xadiidkan dhowr waxyaabood baa marka laga qaadan karaa oo cabdullaahi binu cabaas tarjamadiisii waa soo sheegnay kelimadda nagu cusub waxaa weeyaan ee qariibka ee ku jirto actama actamana waa soo sheegnay macnaheeda casharkii horena catama ayaanu kusoo sheegnay salaatulcishaa in catama lagu magacaabo laakiin laga roon yahay oo laga fiican yahay in macnaha iyadaa marka lagu itlaaqo ee lagu sheego ayb nacam marka actama anabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu caweysintiibuu galay bilcishaai cishihiibuu caweysintii la galay ou geliyey fakharaja cumaru cumar waa baxay faqaala waxauu yidhi asalaatu yaa rasuula allah yacnii rasuulka ilaah ama asalaata yaa rasuula allah atusalli salaata salaadda ma tukanaysaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahay waqtigii waa joogay ama asalaatu salaadda waqtigeeda waa xaadiro waa taagan yahay ayb asalaata inay wanaagsan tahay ad moodaa iqraa ama yani saasoo kale waa in markaa macna noocaasoo kale lagu nasbiyo saas iska wanaagsan maa asalaata ay atusali salaata ma tukanaysaa salaada yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyo ayb marka halkaa waxaa laga qaadanayaa qofka dadka ka mida yacni qofka mafduulka ee laga fadli badan yahay qofka faadilka ama imaamku inuu xasuusin karo yaa laga qaadanayaa cumar marka waa soo baxay rasuulka ilaahi salaada miyaadan tukanaynin raqada annisaau wasibyaan ilmihii xawaweenkii iyo caruurtii way seexdeenoo waa hurdeen marka yacni inuu baraarujin karo marka taa waa laga qaadanaa haweenka iyo caruurta wax gaar loogu soo soocayo loogu sheegayna waxay tahay de sabr liqilati sabrihim sabirkooda aada u yar iyo adkeysigooda fakharaja anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu waa soo baxay wara'suhu walxaal ra-suhu madaxiisuna yaqduru ou dhibcayo maa an biyo ou dhibcinayo oo markaa yacni biyo ou kusoo qubaystay weeyaan nacam yaquulu marka uu leeyahay lowlaa an ashuqa calaa ummatii lowla almashaqatu mashaqa haddaanay jiri lahayn calaa ummatii ummadeyda la mashaqeeyo aw cala annaasi ama dadka dushooda la amartuhum bi hadihi asalaa salaadan baan fari lahaa haadihi asaaca salaadan ayaan fari lahaa haadihi asaaca ayb salaadan ayaan fari lahaa buu leeyahay haadihi saaca saacadant haadihi saaca saacaddan meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa salaada cishaha waqtigeedu inuu ku wanaagsan yahay salaada cishaha waqtigeedu inuu ku wanaagsan yahay dibdhig oo ilaa iyo yacni saddex meelood oo meel habeenku marku tago in meelaha marka la dibdhigo oo ilaa intaa la gaarsiiyo in ay ku wanaagsan tahay ayaa laga qaadanayaa xadiidkan ayb laakiinse nebigu wuxuu iskaga daayey mashaqada ka imaanayso lowlaa an ashuqa calaa ummatiina waa soo sheegno alamru iqtadi lwujuub qaacidada in laga qaadan lahaa in laga qaatay maadaama marka mashaqadii iyo ay iska hor imaanayaan mashaqo jiritaankeed iyo fadiilada in laga tago marka mashaqadii unbuu nebiga ummadda ka rafciyey marka uu ka daayey marka dadku siday usoo kulmaan iyo siday u tukadaan iyo sida ay marka jamaacadu ay noqdaan ayaa marka nebiga uu ku tujin jiray sala allahu caleyh waali wasalam axyaanana hadday soo hormaraanna waa u dadejin jiray hadday dib dhacaanna marka waxaa weeyaan gadaal ayuu waa sugi jiray iyaga ayuu sugi jiray oo maslaxada jamaacada ayuu ilaalin jiray oo xadiidkii hore ayaanu kusoo marnay ayb wacan caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal idaa uqiimat asalaatu waxadara alcashaau fabdau waxadara alcishaau fabda-uu bilcashaa wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey caaisha ana anabiya sala allahu alayh wali wasalam nabigu qaala inuu yihi idaa uqiimat asalaatu salaada haddii la aqimo waxadara alcashaau waxadara alcashaau cashadiina markaa ay timaado ee la keenay sooxla dhigo fabda-uu bilcashaa ee cashada ku bilaaba oo cashada markaa iska cuna marka idaa uqiimat caaisha tarjamadeeda waa soo marnay idaa uqiimat asalaatu salaada haddii la aqimo asalaatu salaadan tee loo jeedaa taqidiin ibnu daqiiq alciid raximahu llahu tacala axkaamulaxkaamka wuxuu ku rajaxay asalaa aliftan iyo laamta ku jirto inay cahdiye ay tahay cahdigaasuna marka xadiid kale ayaa lagu garanayaa iyo macnuhuna marka uu yahay salaada maqrib ayaa loo jeedaa nacam oo xadiid wuxuu la yimid idaa wudica alcashaau wa axadukum saa'imun fabda-uu qabla an tusalluu haddii cashada lasoo dhigo midkiinna uu sooman yahay salaada kuyacni cashada ku bilaaba inta aydnan tukanin salaada qofka saa'imka uu tukanayana waa maqribka sidai la ogsoon yahay riwaayada bukhaari iyada waxa ay leedahay fabda-uu bihi qabla an tusalluu salaata almaqrib cashada ku bilaaba inta aynan tukanin salaada maqrib axaadiidtaas buu isagu marka wuxuu leeyahay asalaa ashaan ku jirtaa salaad laysla yaqaano waayo waana salaada maqrib ayuu leeyahay laakiin haddaan cillada eegno oon cillada fiirino culimmadu markay xadiidkan keenayaan iyo kuwa soo socdaba waxa ay u keenaan cillada yacni in tashwiishka qofka yacni khushuuca khushuuca si aan uga yaraanin tashwiishkana aan ugu badanin ayaa darteed waxaa loo yidhi war ha iska cuno oo markaa kadib salaada ha usoo jeesto qalbi faariq oo qalbi yacni ila alla subxaanahu watacaala iyo salaada faariq u ah si uu ugula soo jeesto marka meelaha ay culimmada xadiidkan ay dhigaan baababka ay ku keenaan iyo cillada marka la milicsado ee la fiiriyo wuxuu ku tusayaa khushuucii unbaa si aan u yaraanin khushuucii iyo milicsigii qofka uu cuntada milicsanayey si yacnii loo waayo yani waxaan ujeedaa milicsiga cuntada si aanay tashwiish uuna ugu keenin oo khushuucii uunan uga yaraanin ayaa sidaan loo ayaa waxaa loo reebay ayaa waxaa la amray in markaa cashada layska cuno ee cashada lagu hormaro ee salaada markaa laga hormaro taa marka hadday sidaa cilladu hadday sidaa tahay de maqrib kuma khaas aha marka maqrib kuma khaas aha waxaa dhici karta qofki inuu baahan yahay cunto loo soo dhigay salaaddii duhurna la aqimay markaa casr in la aqimo cisho in la aqimo intaba waa dhici kartaa marka taa marka inaan lagu qeydin salaad ayaa marka cillada marka la eego inaan salaad lagu qeydin laakiin sida qaalibka waqtiga wax la cuno ee waqtiga wax la casheeyo iyo ayaa waxay u badan tahay yacni galbihii iyo maqribadii ku dhowaadkeeda taa marka ayaa axaadiistu macnaa saasoo kale ay marka ugu badan tahay ayb marka haddii cilada aan eegno xadiidku marka waa caam bal xadiidkii kale wuxuu ahaa laa salaata bixadrati acaamin laa salaata salaadi ma ahaanin bixadrati acaamin cunto ay taallo cunto yacni joogitaankeeda salaadi ma ahaanin waa waa waa waa khabarun bimacna nahyi waay yacni yaan la tukanin waay iyadoo cunto ay taallo marka laa salaata bixadrati acaamin laa salaata salaata marka waxaa weeyaan waa nakiro halkan waa la nakiriyey xadiidkan nakiratun fii siyaaqi nafyi ayayna dhacday tacumu salaadoo dhan marka waa camimaysaa salaadoo dhan bay camimaysaa marka ibnu daqiiq ilciid waxaa diidaya marka yacni waxa uu rajaxay xadiidkan kale laa salaata salaadi maba ahaaninba noocay doontaba ha ahaato maxaa yeele annakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum nakiradu siyaaqunafyi siyaaqi nafyi hadday dhacdo cumuum bay tusinaysaa ama taqtadi alcumuum cumuum bay keenaysaa taana marka waa loo daliishaday xukunkana sida aan ogsoonaha walxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman qaacidada iyadana waa sidaas xukunku cilada ayuu la socdaa hadday joogtana xukunka waa jooga haddii la waayona waa la waayo ma joogo xukunkii ma joogo marka cilada xadiidka loo ree yacni cilada cuntada ha loogu bilaaba loo yiri waa inaan tashwiish dhicin waa in aan tashwiish dhicin ayay ahayd hade marka waxaa weeyaan kullama uu tashwiish dhici kara marka xukunkiina waa joogaya marka xadiidka nacam wixii tashwiish kuu keenaya dhan inaad kasoo fogaato weeyaan waxyaabahaasna waxaa kamid a qofka inay kaadi i saxarahayaan oo kale waa tashwiish khushuuci bay ka yaraynaysaa waxaa kamid a tan oo kale cuntada waxaa kamid a qofku xaalaad xaalaadka qaarkood iyadoo laftirkeeda ay culummadu kala mid dhigaan ayaa jiro iyagoo markaa cilada fiirinayo ayb ibnulmulaqin isagu saasuu dhahay ayuu xoojiyey kitaabkiisa aliclaam bifawaaid cumdat alaxkaam ayb waaya xadiidkan waxaa laga saarayaa marka oo ka baxaya laakiin imaamka imaamka waa ka baxaya xadiidkan sida saniicu limaam albukhaari oo tusaayo imaam albukhaari sida uu isagu marka uu tusayo yacni baabaysigiisa iyo sida uu yani iyo fiqigiisa sida uu tusaayo ibnu xajar baana sidaa yiri oo waxa uu tilmaamayaa axaadiidta qaarba wuxuu keenay nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo hilib cunayo ayaa salaadii lagu aqimay mididii intuu iska dhigay ayuu salaada aaday nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiidkaa marka waxaa laga qaadanayaa imaamku waa ka duwan yahay dadka kale marka idan imaamkii waa laga soo reebayaa sidaa fahm marka naam imaamka raatibkaee masjid imaamka ah haddii la aqimo ama mu-adinkii iyo isagu ay isla ogaayeen ama uun aqim uu yiri markaa dabadeedna uu cunto loosoo dhigayo markaa uu cunto sidaa marka uu hoos fariistay haddii lagu aqimo markaa waa istaagaya nacam fadhigu ka kacaya isa salaadii buu aadaya maxaa yeele dadkuu tujinaya waayahay wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo waxadara alcashaau cashadiina ay timaado fabda-uu bilcashaai cashada ku bilowda wa can ibni cumara naxwuhu ibni cumarna waxaa laga wariyey isaga oo kale walimuslimin muslim waxaa u sugnaatay can caaishata radia allahu canha qaalat samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama yaquul laa salaata bixadrati طacaamin walaa huwa yudaaficuhu alahbathaan laa salaata salaadi ma ahaanin bixadrati طacaamin cunto joogitaankeeda lala qabo walaa huwa yudaaficuhu walaa wahuwa isaga oo salaadina ma ahaanin yudaaficuhu ay riixayaan qofku alahbathaani labadii xumaa saxaradii iyo kaadidii marka nacam iyadoo yacni saxaro iyo kaadi ay soo riixayaanay ka imaan rabaan ama ay ku dhegan yihiin iyadoona salaadi ma ahaanin labadanba waxaa loo loo reebayaa waxa ay tahay in qofku marka aanu si aanu ugu tashwiishin marka laa salaata bixadrati dacaaminna sida aan sheegnay waa caam salaadoo dhan maqrib cisho duhur wax allaala waxay doontaa aata iyay keenaysaa cilada xukunka marka la fiiriyana waa macnihii aan sheegnay haddii marka ciladaa la waayo oo qofka u dheragsan yahay waa dheragsan yahay markaasaa cunto yar meel loo soo dhigay salaadiina waa la aqimay salaaddii buu iska aadaya de markaa cilladii baa maqan waalxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadamaa walaa huwa walaa wahuwa yudaafichu alahbathaan iyadoo marka ay xaajo hayso inuu salaad tukada iyadana ma ahane waa inuu baxee iska soo xaajo guto wixii uu kasoo gaarana uu la tukada imaamka waxa aanu kasoo gaarinna u dhammaystirto nacam ayb haddii uu kasoo wada gaari waayana waa macduur cudurdaar buu leeyahay ayb hadday dhacdo marka qofkii isagoo sidaan inuu tukado cuntaa loo soo dhigay waa u baahan yaha salaaddii baa hormarsada waa galay salaaddii ma ka buraysaa maya isagoo xayaanu soo ga ayuu salaaddii galay laakiin waxba kama imaanin salaaddii ma ka buraysaa maya inaanay ka buraynin imaamu shaafici xadiidkii acraabigii anas ibnu maalig uu ka istimbaaday nacam ninka inta salaada tukada hore ka kaadiyey dabcan ninkaadi ku dhegantaa unbau noqonayaa nacam maca daalikana salaadaadii ku celi lama dhihin laakiin waxa weeyaan waa nahyi markaa ajarkii salaada iyo maxaa yeeley khushuucu waa dhuuxa salaada marka ajarkii salaada baa isdhimayo nacam وعn cbdاللh بن cbاsi رضي الله عنهma qاl شhhd عndii رiجاaل mrضiyuنa وأرضاهم عndii cmر أن النبy صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد الcصر حتى تغرب وعn cbdاللh بن cbاsi رضي الله عنهma waxaa laga wariyey qaala waxa uu yihi شhhda عindii agteyda waxaa i ogeysiiye shahida cindii agteyda waxaa i ogeysiiyey rijaal rag mardiyuuna laga raali yahay wa ardaahum ka loogu raalinimo badan yahay cindii aniga agtaydana cumaru cumar uu yahay ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam wuxuu i ogeysiiyey nabiga sala allahu alayh waali wasalam nahaa inuu reebay can isalaati salaad bacda subxi subaxa ka gadaale nebigu inuu reebay salaad bacda subxi subaxa kadib xataa intii tadluca shamsu qoraxdii ay soo baxdo wa bacda alcasri buu reebay salaad casarka kadib la tukadaa xataa intii taqruba qoraxda ay ka dhacdo ilaa inta ay qoraxda ka dhacdo ayb nacam marka xadiidkan waxa uu leeyahay cabdullahi bin cabaas baa werinayo shahida cindii rijaalu mardiyuun waxaa ka markhaati kacay hadda markhaati looma jeeday markhaatida hadda maahan waxaa loo jeedaa un yacni waxaa ii sheegay ama ii ogeysiiyey weeyaan nacam ayb macnuu halkaasaa u dhacayaa shahida cindii rijaalun rag ayaa agteyda yacni shahida cindii waxaa ogaaday oo ii sheegay cindii aniga agteyda rijaalun rag ayaa ii sheegay ama igaga markhaati kacayba mardiyuuna laga raalliyahay wa ardaahum cindii cumar ka loogu raallinimo badan yahan agteyda cumar weeyaan marka waxaa laga qaadanayaa raafidada ama shiicada ayaa radin uu ku yahay maxaa yeele ibnu cabaas waa aalu beytka nabiga caleyhi isalaatu wasalaam cumar ayuuna wuxuu ku tilmaamay wa ardaahum cindii cumar kan loogu raalinimo badan yahay waa cumar idan marka shiicadu meel ay ka keentay aalu shaykheynka abubakar iyo cumar nacaybka ay necab yihiin ma laha oo aan ahayn cabdullahi bnu saba alyahuudi halkaa unbay kala yimaadeen waxaas foosha waxaas xun ana nabiya marka aalu beytka nabiga iyo marka abubakar iyo cumar wanaag baa ka dhexeeyey iyo istixgelin ayaa ka dhexaysa iyo kala faa-iideysi ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga nahaa can isalaati salaad buu reebay bacda subxi subaxa kadib xataa tadluca shamsu ilaa ay qoraxda kasoo baxdo markaa salaad buu reebay maxaa loo jeedaa bacda subxise maxaa loo jeedaa ma bacda salaati subxi baa loo jeedaa mase bacda waqti subxi baa loo jeedaa culamada qaarkood midda hore midda dambey bay yidhaahdeeno wax aan ahayn laba ragco oo labada ragcee salaada subax ka horeyso iyo salaada subaxee faradkaa wax aan ahayn oo waagu markuu baryo la tukan karaa ma laha saabay dheheen xadiidkuusi wuxuu u badan yahay nahaa can isalaati bacda salaati subxi qofka markuu salaada subax tukada kadib salaad waa reebay nabiga sal ly slam xataa tatluca shamsu ilaa ay qoraxda kasoo baxdo ilaa weliba qoraxda qadra rumxin waran intii la-eg ay qoraxda kasoo baxdo halkaas marka laba waqti baa ku jiro ogow salaada subax markii la tukada kadib salaad lama tukanayo sunno ah markay qoraxda soo bixi rabtana oo ay markaa foodeeda ay soo jeedana la tukan maayo salaad laba waqti baa meesha kasoo baxday cinda duluuc iyo bacda salaati subxi waa marka la faafiyo waqtiga shan waqti weeyaan awqaatu nahyi xadiidkan wuxuu ka hadlayaa waqtiyada salaadaha sunnada ee la reebay ayuu ka hadlayaa nacam waa shan waqti salaada subax kadib qoraxda marka ay soo baxayso waxiina yaquumu qaa'imu dahyara yacni waqtu zawaalka qoraxdu markay cirka bartankiisa ku taagan tahay bacda salaati alcasri salaada casri dabadeed iyo cinda guruubi shamsi markay qoraxda dhacayso shan waqti weeyaan intaa shantaa waqti awqaatu nahyi baa la yidhaha waa la reebay in la tukado sunno la tukado awqaatu nahyi ha ahaatee marka maxaa la reebay salaad noocee ah baa la reebay alimaamu shaafici iyo sheikhulislaam ibnu taymiya oo ka dambeeyey culammadaba jumhuurta waxay qabaan salaada la reebay inay tahay salaada aan sababta lahayn sunno iska mutlaq oo ajar badsi qofka iskaga ajar badso iska tuko iska sunnayso taa unbaa la diiday nacam sababtana waxa ay tahay xadiidkan waxaa khasisaayo axaadiid fara badan minhaa axaadiidtaas waxaa ka mid a nabiga caleyhi salaatu wasalaam labadii ragcee duhurka ka dambeysay ayaa waa laga mashquuliyey casirka kadib ayuu soo qalleeyey casarka kadibna waqtiyadan buu hadda noogu jiraa xadiidka uu reebayo soo uma jeedid taasaa sugnaatay waxaa sugnaatay sidoo kale xadiid abu daawuud ku sugan labada ragcee fajarka qofka hadday dhaafto salaadoo la tukanayo uu soo galo salaaddii buu tukanayaa labada ragcano gadaal buu kala imaanayaa mar haddii sunnooyin la qalleeyey rawaatib haddii la qalleeyey min baabi owlaa waxaa ah salaad farada haddii lagugu leeyahay oodan tukanin masalan waad seexatay waxaad soo toostay qoraxdii oo dhici rabto ma waxaa lagu leeyahay marka iska fariiso markay dhacdo kabacdi tuko maya markii baad tukanaysaa haddiiba sunnooyin la qallaynayo awqaatu nahyi faradkiibaa ka owleysan soo ma garan intaas marka haddii xadiidka marka sifooyinkaas haddii yacni suurooyinkaas haddii xadiidkan nahyigan laga reebay nahyigan laga soo reebay idan marka nahyigani marka nahyi maksuus waa yacni cumuumka ku jira xadiidkan waa cumuum oo maksuus ah waay waxaana laga reebay salaad sabab leh janaazadii baa laga reebayaa waxaa laga reebayaa wixii kale sabab leh oo dhan taxiyatulmasjidkii baa laga reebayaa oo qofka casirka kadib hadduu masaajidka soo galo taxiyatulmasjid waa tukan karaa soo ma garan maxaa yeele sabab bay iyadu leedahay marka dawaatul asbaab waa laga reebaa xadiidkan cumuumka ku jiro inta kale laakiin maya oo maxaa maxaa soo haraya marka waxaa soo haraya salaad aanaan sabab lahayn taa ida la tukan maayo xanafiyadu ayagu weji kaley mareeno waxay yidhaahdeen marka la joogo axaadiidtan bay caam siiyeen nahyiga ayay caam ka dhigeen waxay takhsiis geliyeen marka taxiyatulmasjidki oo nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu yihi idaa dakhala axadukum lmasjida falaa yajlis ida dakhala axadukum almasjida falyusalli rakcatayni ama falyarkac rakcatayni midkiin hadduu masjidka soo galo laba ragcaha tukado labadaa ragce ee taxiyatulmasjidka ah ayay waxay yidhaahdeen waa la khasisaa oo waxaa laga soo reebaa waqtiyadaa nahyiga waqtiyadaa nahyiga hadduu masaajidka soo galo waa iska fariisanaa bay dheheen waa cagsiga jumhuurtu marka jumhuurtuna waxaa weeyaan amarkaas cumuumkiisay u daayeen oo taxiyatulmasjid waqti allaale waqtigaad soo gasho waad la imaanaysaa nahyigan xadiidkan ayay marka ayay takhsiis geliyeen oo nahyigan kana xadiidkan ayay takhsiis geliyeen waxay dhaheen salaadahan layska reebay waa kuwa aan sababaha lahayn ayay yidhaahdeen waana sida raajixa marka axaadiista la jamciyo laysku geegeeyananam macnaha marka sidaa uu ogow waxaa kaloo iyadana soo aroortay abu daawuudka uu warinayaa salaadahan bacda bacda bacda alcasri in la tukado goormee la reebay waxaa la reebay markay qoraxda jaallo ay noqoto oo cirku ay sii dhici rabto yaa la reebay wailaa maxaa yeele waxaa soo aroortay nahaa rasuul ullah sala ll ly slam can isalaati bacda alcasri ilaa washamsu murtafica istinahaas abu daawuuda werinaya nacam ilaa washamsu murtafica qoraxda oo cirka ka sarreysa mooyaane waa la tukan karaa marka intay qoraxda kulushahay qofku waa tukan karaa laakiin sunno raatiba ah ma ah waxuu tukanay ogo ee waxaa weeyaan marka iyadu sunno raatiba ah maaha sunnadiisa iska yacni mutlaqa waa iska tukan karaa nacam ayb saas ay leeyihin culamada qaarkood xadiidkaa iyagoo fiirina waana waqtigaa casirka kadib nacam shantaa waqti ee salaad salaadaha sunnooyinka aan sababta lahayn la reebay laba waqtiyaa ugu sii daran labada waqti waxa ay tahay markay soo baxayso qoraxda markay dhacayso maxaa yeele xadiidkii camr bnu cabasa fii saxiix muslim wuxuu ahaa fainahaa tatlucu bayna qarnay shaytaan qoraxda waxay kasoo baxdaa shaydaan labadiisa gees dhexdooda isagiibaa meeshii kasoo baxayo si loogu sujuudo markay dhacaysana sidoo kale marka awqaadaas si aan loo shabihin gaalada waa la reebay dadka qoraxda caabudo inkastoo yacnii adoo weliba og inkastoo in badanoo muslimiina aanay qoraxda u sujuudeynin aynanna ka wadin haddana laakiin waxaa la diidayaa suurada inaad ku waafaqdo gaalada suurada keliya inaad ku waafaqdo ayaa la diidayaa sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu leeyahay qaar baaba laga yaabaa xataa inaynanba maqlinba xadiidkan shaydaan inuu kasoo baxo qoraxda yacnii laba geesoo shaydaan inay kasoo dhexbaxdo dad aan ogeyn baaba jiro maca daalika waa laga reebay haddana waxaana looga reebay sidaa qoraxda cirka markay bartankiisa ku taagan tahayna sunno mutlaqa waa la reebay oo xadiidka camr bnu cabasa ayaa tilmaamaya nacam waxiina yaquumu qaa'imu dahiira waxaana lagu cileeyey faxiina idin tusjaru jahannam jahannamo ayaa la shidaa markaas xadiidka isagaa marka maalinta jumcada waa ka reebaysaa nacam nahyiga maxaa yeeley jumcada xadiid mursala iyo ficlu saxaaba marka laysku geeyo waxay keenayaan in yacnii aan waqti zawaalka la reebay salaad la tukan jiray oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam qofku waxa uu yidhi waxa uu ku tirtirsiiyey inuu soo kallaho jumcada usoo kallaho dabadeedna waxaa aada ugu tirtirsiiyey inuu salaado badan uu la imaado fa sallaa maa kutiba lahu qofkaasuu tukaday wixii loo qoray marka sunanka in la badiyo maalmahaas asxaabtuna sunnooyinkay badin jireen markay masaajidka yimaadaan ibnulqayim waxa uu leeyahay midkoodna lagama haayo inuu intuu baxay bal zawaalkii ma la gaaray mase lama gaarin inuu dhaho inuu in yacnii zawaalkii ma la gaaray mase lama gaarin midkoodna ma dhihi jirin salaad unbay iska wadi jireen ilaa nebigu mimbarka uu kasoo karo sala allahu aleyh wali wasalam marka xadiidka mursalka iyo ficilka asxaabta marka la isu geeyo maalinta jumcada marka waa laga reebayaa intaasaan marka kaga koobaynaa waxa baabkan ku saabsan axaadiidta marka amarka iyo nahyiga iscaariday taxiyatulmasjid oo amar mutlaq amar yacni caama lagugu faray iyo yacnii tan oo waqtiyada qaar salaadaha lagaa reebay kan ayaa cumuumka u ku jiraa waxaa laga soo reebayaa marka yacnii dawaati alasbaab iyagu waa la samayn karaa salaadaha sababaha leh wacan cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaal shahida cindii rijaalu mardiyuuna waardaahum cindii cumar waxay sheegeen agteyda ku sheegeen ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabigu nahaa cani salaati salaad buu reebay bacda subxi subax ka gadaale xataa tatluca ashamsu ilaa ay qoraxda ka soo baxdo wa bacda alcasri buu reebay xataa taqruba ilaa ay qoraxda ka dhacdo wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalam anahu qaal laa salaata bacda subxi xataa tartafica ashams wlaa salaata bacda alcasri xata tagiiba ashams wacan abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allahu canhu sacd bnu malik bni sinaan alansaariy waa saxaabi marka wuxuu ahaa yo maalintii uxud waa nin yar buu ah waa laga tegey laakiin waxyaabihgoobihii ka dambeeyey waa xaadiray geeda baycatu ridwaanna waa nebiga waa la mubaayacooday culamada saxaabaduna ka mid ahaa dadka mukiriintuuna ku jiray axaadiidta faraha badan ee kunka ka badan nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka wariyeen ayuu ka mid ahaa sanadku markuu toddobaatan iyo afar ahaa ayuu dhintay isaga oo sagaashan iyo afar sano jiro marka waa raagay radia allahu canhu wa ardaah waxa uu yidhi anahu qaala waxa uu yidhi nabiga sal ly slam laa salaata salaadi ma ahaanin bacda subxi subax ka gadaale xataa tartafica ashamsu ilaa ay qoraxda kasoo kor noqoto walaa salaata salaadi ma ahaanin bacda alcasri casarka kadib xataa tagiiba ashamsu ilaa ay qoraxda ka baaba'do ilaa ay qoraxda marka ay ka dhacday yacni xadiidkan kii horeu la macnayahay xataa tartafica ashamsu unbuu aada noogu sii caddeeyey ilaa qoraxdu ay si fiican cirka ugaga soo kor noqoto ilaa iyo yacni waran afkiis oo kale qadar la eg saas ayay fuqahadu yidhaahdaan ayb laa salaata marka la yidhaahdana sida asalka waxaa weeyaan waxaa la anfinayaa waa yacni xaqiiqada waxaa weeyaan sixadaa la anfinayaa waxaa dhici karta mararka qaar inaan sixa la anfinaynine la anfinaya kamaal ama ajri badan iyo qofkii yacni in laga laga anfinayo hadba marka qaar asalku waa sidaa hore aan sheegnay waxaana looga bixi karaa markaa daliil dabcan naam marka salaaduhu haddii ay yihiin salaado markaa hadday yihiin salaad sabab leh dee nahyi lagumaba dhicinba hadday salaad aan sabab lahayn ay tahayna meelahan oo kale qaacidadu waxay keenaysaa in salaadaas aanay ansaxaynin oo la yidhaahdo annahyu yaqtadi alfasaad maxaa yeele nahyigu fasaad buu keenaa nahyiguna labaad u kala qaadaysaa cibaado haddii shay lagaaga reeba dhexdeeda laba u kala gooso shaygaa lagaa reebay cibaadada ma ku saabsanaayey oo cibaadada dhexdeeda ma ku jiryey mase inaanu ku jirin hadduu cibaadada dhexdeeda ku jiro maalan shaygan lagaa reebay shuruudii buu ku jiraa shuruudii buu ku jiraa maalan ama waxa uu ku dhex jiraa arkaantii ayb ama shaygaa lagaa reebay waxaa weeyaan arkaantii buu ku dhex jiraa ama arkaantii ayuu ku dhex jiraa haddii uu cibaadada ku dhex jiro ee shaygaana shaaricu uu kaa reebay haddaad la timaado cibaadadaas waa fasaade nacam haddii laakiin nahyigu shuruudii iyo waajibaadkii arkaantii iyo cibaadada aanu ku dhex jirinee nahyi ka baxsan uu yahay waxaa weeyaan markaasi qofkaasi cibaadadaas waa ka ansaxaysaa laakiin ajrigii baa ka yaraanaya nacam taana markaan yacni masaladii qabuulka iyo sixada aan uga hadlaynay sidaan uga soo hadalnay weeyaan marka waxaa fiirinaysaa marka nahyigu jiha munfaka can ilcibaada miyaa mase ma ahan taa unbaad eegeysaa nacam mar walba oo hadda mathalan qofkii khamro cabo waxaa la yidhi salaad laga aqbali maayo ama mathalan waxaaba kasoo qaadaaba laa salaata bixadrati acaam ama yacni waxyaabo fara badan oo saas oo kale macnahaas oo kale leh waad fiirinaysaa marka nahyigu hadduu salaad shuruudii arkaantii u noqonayo waxaa weeyaan waa cibaadadii salaadii waa buraysa haddaanay u noqonaynina ma buraysa salaaddii waa ansaxaysa laakiin qofkii waxaa weeyaan ajrigii baa kaga nuqsaamayo qala almusanifu raximah llahu tacaala wafi lbaabi can caliy bni abi aalibin wacabdillahi bni mascuudi wacabdillahi bni cumar bni lkhaaab wacabdillahi bni camr bni alcaas waabi hurayra wasamurata bni jundub wasalamata bni alakwac wazayd bni thaabit wamucaadi bni jabal wamucaadi bni cafraa wakacbi bni mura waabi umamata albaahiliy wcmr bni cabasata asulamiy wcaaishata radia allahu canhum wsunaabixiy walam yasmac min anabiyi sala allahu alayh wali wasalam sunaabicigaana nebiga kama aanu maqlin isaga xadiidka marka macnahan intaasoo saxaabo ayaa warisay buu u jeedaa halkaa marka awqaadii nahyiga ayaan kaga tagno wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana cumara bna alkhadaab radia allahu canhu jaءa ywma alkhandaqi bacdama garabat shams fajacala yasubu kufaara qurayshin waqaala ya rasuula allah maa kidtu usali alcasra xata kaadat ishamsu tagrub faqaala anabiyu sala allahu alayh waalihi wasalama wallahi ma salaytuha qaala faqumna ilaa butaxaana fatawada'a lisalaa watawada'naa laha fasala alcasra bacdama garabat ishams huma salaa bacdaha almaqrib wacan jaabir bni cabdillahi waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana cumar bna alkhadaab cumar radia allahu canhu jaa-a yowma alkhandaqi maalintii khandaq ayuu yimid bacdamaa garabat ishamsu markay qoraxdii dhacday kadib fajacala wuxuu gudagalay yasubu inuu habaarayo oo uu caayayo kufaara qurayshin kufaaru quraysh wa qaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow maakitu ma aanan sigin usalli inaan tukaday inaan tukanayo alcasra casarka xataa kaadat ishamsu ilaa ay ka sigtay qoraxda taqrubu inay dhacdo yacni ma aanan siginba inaan casirkii tukado ilaa qoraxda ay ka sigtay iyaduna inay dhacdo marka cumar salaada goorma uu tukadayna intaanay qoraxda dhicin buu tukaday marka maxaa yeele kaadad waxaa weeyaan min afcaali lmuqaaraba weeyaan nacam yacni ilaa ay qoraxda uga dhowaatay dhicitaan weli markaa ma ma dhicin marka cumar waqtigaas usoo haleelay marka faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxauu yihi wallaahi baan ku dhaartay maa sallaytuhaa ma aanan tukanin qaala faqumnaa ilaa buxaana faqumnaa waanu istaagnay ilaa buxaana buxaan baanu u kacnay buxaan bidami lbaai lmuwaxadati weeyaan wa iskaani taa da-doo la reebo ayb xana waa la akriyo buxaan weeyaan saaxibu lmaaalic mataaliculanwaarka ibnu qurquul waxa uu yidhi saas ayay muxadisiintu dhammaan u wariyaan buu yidhi ahlu luqaduna waxa ay sameeyaan ba-da ayay kor dhigaan da-dana waa hoos dhigaan badixaan ayay yidhaahdaan calaa zinati facilaan calaa wasni facilaan ayb marka muxadisiintu siday u warinayaan unbaa muhima marka waxa uu yidhi wallaahi maa sallaytu anama aanan tukanin nabiga sal ly slam qaala waxa uu yihi faqumnaa ilaa buxaana buxaan ayaanu u kacnay xaggiisa marka waadii madiine ku yaalay weyaan fatawada'a lisalaati nabiga fatawada'a waa weyse qaatay lisalaati salaadiiba u weyse qaatay watawada'naa lahaa annana waanu u weyse qaadanay fasalla alcasra casirkii ayuu tukaday bacdamaa qarabat ishamsu markay qoraxda dhacday kadib huma sallaa bacdaha almaqriba markaa huma sallaa waa tukaday bacdahaa taa dabadeed casarka kadib almaqriba maqribkiibuu tukaday xadiidkan waxaa laga qaadanayaa dhowr xugun oo axkaamtaana waxaa ka mid a faa-itada salaada qofka ka tagtay ama hilmaan uga tagtay amaba uga tagtay hurdo uga tagtay iyo midda markaa taagan wuxuu hormarinayaa midda ka tagtay midda hore ee ka tagtay buu hormarinayaa midda taaganna markaabuu la imaanayaa sida casharkii shalayna aan ku tilmaanay xadiidkana nasbow arrintaa iyadaa uu ku yahay waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa gaalada in la habaari karo nacam laasiyama xaaladan hadda xadiidka uu ku yimid oo kale waxaa kaloo laga qaadanayaa wallaahi maa sallaynaa maa sallaytuhaa maa sallaytu in la dhihi karo maa sallaytu inay bannaan taha la dhihi karo war ma tukatay ma tukanin oo wax dhibaato aanay lahayn nacam maadaama nebiga uu ku hadlay calayhi salaatu wassalaam meeshan marka faqumnaa ilaa budxaan budxaan xaggeedaan u kacnay marka uu leeyahay marka waxaa weeyaan iyadu meeshaa tuga ama waadiga ayay u kaceen xaggiisa marka waa u weyse qaateenoo salaaddii bay marka isku diyaariyeen waxaa laga qaadanayaa marka fatawada'a lisalaati watawada'naa lahaa annaguna waa u weyse qaadanay salaadaas waxaa laga qaadanayaa salaada faa'itadee tagtay in jamaaca lagu tukan karo yaa laga qaadanaya maxaa yeele nebiga waa la tukadeen dabcan cumar isagu markii hore u tukaday sida ka muuqata xadiidka daahirkiisa nacam tan oo dhan marka waa waxyaabahaas oo dhan marka waa laga qaadanaya xadiidkan wa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana cumara bna alkhadaab radia allahu canhu jaa yowma alkhandaq maalintii khandaq buu yimid bacdamaa harabat ishamsu markay qoraxda dhacday kadib fajacala wuxuu gudagalay yasubu kufaara qurayshin kufaaru quraysh inuu habaarayo u caynayo wa qaala waxau yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow maa kidtu ma aanan sigin usalli inaan tukado alcasra casirka xataa kaadat ishamsu ilaa qoraxdii ay sigtay taqrubu inay dhacdaba nacam kaadana badanaa waxaa weeyaan iyadu ficil mudaaricun baa badanaa khabar u ahaado nacam faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxau yihi wallahi baan ku dhaartay maa sallaytuha ma aanan tukanin qaala faqumnaa ilaa buطaxaana ayaanu u kacnay fatawada'a lisalaati buu u weyse qaatay watawada'naa lahaa waa u weysaysanay fasallaa alcasra casarkii buu tukaday bacdamaa harabat ishamsu markay qoraxda dhacday uma sallaa bacdaha almaqriba maqribkii ayuu gadaasheeda tukaday waxaa laga qaadanayaa qofkii hilmaan salaada uga tegay haddiiba uu tukaday ee uu la yimid salaadii culimadu waxay ka qaataan qofkii kas uga tegayna waa inuu la imaado nacam maalan isagoon cudurdaar haysanin buu salaadii ka tegay duhur oo kale waqtigeedii baa baxay seed yeelaysaa marka duhur waa la imaanaysaa nacam waa iga tegaya marka see maxaan sameeyaa la dhihi maayo sababtoo a maxaa yeele xugunka in laga daayo in laga daayo waxa uga owleysnaa soo maaha ninkii hilmaamay yaa uga owleysnaa marka isaga gardarro uga tegaya ma la deynayo nacam waana sida jumhuur ahlilcilmi oo ahfuqahada muxadisiinta ay qabaan qallada sideedana ma la soo celinaya salaada qofka kas uga tagta ma soo celinaya mase ma soo celinaya ibnulqayima aada u baxsiyey kitaabkiisa asalaatu wa xukmu taarikiha meeshaasaa marka loo laga feelinaya baabu fadli salaati ljamaacati wa wujuubiha ay hada kani baabu bayaani fadli salaati ljamaacati jamaacada salaadeeda fadligeeda ay leedahay cadayntiisiiba u baabihe wa wujuubiha iyo waajibnimadeeda xukunka waajibnimadeeda cadaynteeda ayuu u baabihe sidan buu baabaystay marka inay salaada jamaacadu ay waajib tahay buu baabaystay sida xadiidka abuu hureyre ku imaan doono nacam iyo aayadda cumuumkeeda oo wa aqiimu salaata wa aatu zakaata warkacuu maca araakiciin oo laga dhigay yacni amar walamru yaqtadi lwujuub amarkuna waajib bou keenaa wax ka sarfiyana lama hayo ade salaatuljamaaca marka waa waajib imaam axmedaana ku tegay farducayn inay tahay ilaa qofka cudurdaar leh maahane waa waajib iyo waa shardina waa kala labee ogow nacam daahiriyadu ayagu waxay yidhahdeen waaba shardun fii saxti salaadi u tahay oo salaadii qofka cudurdaar la-aan jamaacada hadduu uga taga maba ka ansixaysa idheen nacam salaadii ka ansixi mayso marka waajib iyo shardi waa kala duwanyiin imaam axmed sidaa isaga ma qaba laakiin daahiriyadu weyaan wax sidaa qabo marka sida raajixana waxay tahay salaadu waa ka ansixaysaa oo salaadii mas-uuliyaddii waa ka dhacaysaa salaaddii soo qallay la dhihi maayo haddaanu jamaaco ku tukanin laakiin waajib buu ka tego in loo ciqaabo halis u yahay nacam soo ma garan waajib buu markaa ka tego in loo ciqaabo ayuu halis u yahay sidaa marka in la yidhaahdaa wanaagsan inay salaadu ka ansaxayso waxaa u daliila xadiidkan imaan doonaa salaatu rajuli fii jamaacatin afdalu min afdalu salaatu ljamaacati afdalu min salaati alfaddi bihamsin waishriina bisabcin waishriina daraja salaada jamaacada waxay ka fadli badan tahay salaada keli oo qofka ku tukado toddobaatan iyo labaatan iyo toddoba derajo hadda marka labaatan iyo toddoba kii jamaacada markau qaatay kii aan jamaaco ku tukanay keligii tukada hal derajo markaa qaatay haddii haddii hal derajo oo helay salaaddii waa ansaxday saasay leeyihin ma ogtahay laakiin taa taa laftirkeeda musallam loogama dhigin oo culammada waxay yidhaahdeen afcalu tafdiil oo laysa calaa baabihi baa jiraba wax marka la kala sare marsiinayo waxaa dhici karta dhinacaanoo waxba oolin dhinacaan in afcalu tafdiil lagu keena dhici karto asxaabu ljannati yowmaidin khayrun mustaqaran wa axsanu maqiila jannadii dadkii joogaa waxaa laleeyahay way ka waa ka makaan wanaagsan yihiin meel loo hoydo meel la seexdo waa kaga wanaagsan yihiin asxaabu naar macnaheedu maaha inay asxaabu naar meel la seexdo haystaan oo haba laga fiicnaadee laakin waxbay haystaan ma laga wado meeshaasoo kale nacam aayaddaa marka taasoo kale ay la imaadaan marka afcalu tafdiil laysa calaa baabihi weeyaan bay dheheen ibnulqayim iyo saasuu dhahayaa sheekhu lislaam ibnu taymiya laftirkeeda ma baciidinayo meel fog ma gaarsiinayo salaada kama ansaxaysa in la yidhaaha xataa ma fogeynayo qowlkaa laftirkiisa can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalama qaal salaatu ljamacati afdalu min salaati اlfidi bisabcin wacishriina daraja can cabdillahi bni cumar waxaa laga can cabdillahi bni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalama qaal salaatu ljamaacati jamaacada salaadeeda afdalu way dheer tahay way ka fadli badan tahay min salaati lfadi qofka keliga salaada uu tukado bisabcin wacishriina labaatan iyo toddobay dheer tahay darajatan min darajatin oo darajo ah labaatan iyo toddoba darajay dheer tahay salaada jamaacada salaada kelida loo tukado ayb jamaacada fawaa-ida ku jirtaa culamada markay ka hadlayaanna waxaa kamida waxay yidhaahdeen qiyaamu nidaami lulfati bayna almusaliin dadka isla tukanayo yacnii dhexdooda inay maxa isjacayl iyo midnimo iyo yacni isu soo dhowaansho inay yacnii inay ka helaan ayaa loo jideeyaa jamaacada sidaa darteed cilladan ayaa waxaa loo jideeyey masaajidda in looga dhiso meelaha dadka ay degan yihiin masaajidda nebiga wuxuu amray in laga dhiso meelaha dadku ay degan yihiin masaajiddii marka maxaa lagu sameeyaa waa layskugu yimaadayo salaadaha lagu oogaa lagu tukadaa dadkaas salaadaha isla tukanaya inay isku jeclaadaan oo iskaga warqabaan oo ay yacnii u ka dhexeeyo yacnii xiriir sidaa kaga dhexeeyo yaa fawaa-idda jamaacada ka mida liyaxsula atacaahudu billiqaa'i fii awqaati asalawaati bayna aljiiraan dadka deriskaana say waqtiyada salaadaha isu arkaan halkaa isugu yimaadaan taasi waa faa-iido faa-iido weeyaan ulfada dadka muslimiinta ee meel ku wada tukanayo dee qaradkii jamaacada loo jiday haddii layska daayaba ka waran marka nacam masaajidka inta laysugu yimaado wax is salaama iyo laba yacni assalaamu calaykum isdhehaysa haddii laga waayo waa mashaakil nacam ayb masaajid ay ku tukanaysa kun qofood haddii la yidhaaho yacni iyaga dhan in laga hijroodo waayana yacni way dhici karta laakiin suuro naadir ah waxa dadka qaabka daran ee sharcigu in laga hijroodo ou faraayo waa yacni ma int muslimiinto dhan ma noqon karaan maxaa yeele muslimiinta qof jaahilo in wax la bara ayaa ku jiro qof baa waxaa macsida u sameynaya yacni ogaan la-aan oo jahli darteed u samaynaya mid baa wuxuu u samaynayaa yacni waxaa weya cinaad iyo madax adayg mid walbaa xaalo lagu qaabilo ayuu leeyahay nacam marka dadka masaajidka oo dhan inaadan salaanna ka qaadin salaaminna hade taa waxaa weeyaan marka dambe say ku wado quluwigu qofka soo ugu socdo marka dambe inuu baab yacni takfiirin iyo dadka uu gaaro ayuu halis u noqonayaa waxaa kaloo iyadana ku jirto fawaa-idda jamaacada ka mida naftu waxaa weeyaan hadday jamaacada ku xiran tahay oo ay jamaacada suganayso waxay ogaa hadday sidaa og tahay waxaa weeyaan waa firfircooni dheeraado cibaadada iyo khayrka in loo degdego iyo khayrka samayntiisa ayay dareemaysaa maxaa yeeley nufuustu waxay jeceshahay shaqo la-aanta nafta inay iska fadhiso ayna waxba qabanin oo shaqaynin bay jeceshahay haddii marka jamaaco lagu kali salaaddii ay tukanaysay lagu kalifay jamaaco taa marka waxay dhalin kartaa marka inay marka wax dhaqaajiyo weeyaan jamaacada masaajidka aad masaajidkii baa lagaa rabaa qofka marka la yidhaahdo waa masaajidka aad way dhaqaajinaysaa nacam oo qofkii bay dhaqaajinaysaa khayrkii usii dhaqaajinaysaa mar haddaad khayrkii u dhaqaaqdana ilahay wuxuu kugu abaalmarinaya inuu khayrkii kusii dhoweeyo adigana midda saddexaad waxaa weeyaan dadku waxay iskugu jiraan caalim iyo jaahil masaajidka marka laysku arka ninka jaahilkaa qofka caalimka sida u tukanayo arkaa waxbaa u sax maayo marka laakiin haddii la yidhaha nin walbaa gurigiisa ha ku tukado haddii ninka jaahilkaa weligiis waa tukanaya wax u saxmayaana ma laha soo ma garanin taas aad bay marka iyadu weliba aad taa faa'iidadeedaanba yaraynba nacam ayb oo qofka haddii masaajidka taga la yidhaahdo ee masjidkiina uu ku arkayo qof caalima salaadiisa uu weydiiyo axkaamteeda wax ka ogaado faa-iido badan ba uga soo baxayso ayb waxyaabahaas oo dhan marka waxaa weeyaan waxyaabaha jamaacada xikamka loo jideeyey aliclaam bifawaa'id cumdat alaxkaam ayaa waxaa sidaa ku tilmaamayo alimaam ibn lmulaqin ibnu lmulaqin raximah llahu tacaala ayb salaatu ljamaacati jamaacada salaadeeda afdalu min salaati lfaddi qofka keliga salaadiisa way ka fadli badan tahay bisabcin wacishriina daraja labaatan iyo toddobo ibnu cumar xadiidkiisa labaatan iyo toddoba uu leeyahay xadiidka abu hurayrana shan iyo labaatan marka culammada inay jamciyaan bay isku dayeen shan iyo labaatan iyo toddoba iyo labaatan qaar waxay dhaheen daraja ayuu kan ku yimid kaas kalena bikhamsin wacishriina juz-an buu ku yimid juz iyo darajana waa kala duwan yihiin bay dhaheen laakiin taa waa laga fiican yahay waxaa ka wanaagsan in la yidhaahdo toddoba-iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka waxay ku kala xiran yihiin hadba qofka sida uu jamaacada ugu soo hormaro safka hore meesha uu ka galo sida uu salaada ugu khushuuco yacni arrin jamaacada ka dheeraadsan oo jamaacadiina sina uga mid ah ayay keensanaysaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama salaatu rajuli fi jamacatin tudacafu calaa salaatihi fii beytihi wa fii suuqihi hamsa wacishriina dicfa وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحض عنه خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة وعن أبي هريرة رضي الله عنه xaa laga wariyey qاala waxau yihi qaala rasuul الlahi slى الlه عليه aلي وsلم salaaة الrajuli qofka salaadiisa الrajul hadda waa waصfi aan mafhuum laga qaadanaynin haweenta hadday timaada laftirkeeda jamaacada waa helaysa ajarka salaatu rajuli qofka salaadiisa fii jamaacatin uu ku tukada jamaaco tudacafu waa la dheeraad siiyaa waa la laalaabaa calaa salaatihi salaadiisa korkeeda laga laalaabaa fii beytihi gurigiisa uu ku tukado wa fii suuqihi uu ku tukado suuqiisa hamsan wacishriina dicfaa shan iyo labaatan laalaab wadalika kaagaasina waa mid xasilay weeyaan liannahu maxaa yeelay wadalika kaagaasina annahu ay liannahu sababtu waxay tahay idaa tawada'a hadduu weyse qaato fa axsana alwuduu'a weysada hagaajiyo uma kharaja ila almasjidi masjidka uu u baxo laa yukhrijuhu xaal uunan bixinaynin ila salaatu salaad mooyaane wax kale aanay bixinaynin lam yakhdu ma tallaabsado khadwatan tallaabo hal mar tallaabsasho khadwatan faclatan waay ilaa ruficad waa la kor yeelaa lahu isaga bihaa sababteeda tallaabadaas sababteeda u qaaday darajatun darajo ayaa la kor yeelaa ilaa ruficat darajatun daraja ayaa la kor yeelaa ilaa ruficat lahu waa la kor yeelaa isagaa loo kor yeelaa bihaa bisababihaa tan sababteeda daraja darajo ayaa la kor yeelaa darajatan darajo ayaa la kor yeelaa waxuda canhu khaiatun waxuda waa laga hoobiyaa canhu xaggiisa khadi'atun baa laga hoobiyaa gef faidaa sallaa haddii uu tukado lam tazal ilmalaa'ikatu malaa'igtu ka zuuli mayso tusallii calayhi inay u ducaynayso maadaama maa intii daama uu ku sugan yahay fii musalaahu meesha uu ku tukaday ay muddata dawaamihi kaa'inan fii musalaahu nacam muddata muddata dawaamihi inta uu ku sugan yahay fii musalaahu musallihiisa inta uu kusugan yahay meesha uu ku tukaday taquulu malaa'igtu waxay dhahaysaa allaahuma yaa allahu allow salli calayhi ku salli u naxariiso allaahuma yaa allaahu ikfir lahu u dhaaf allaahuma yaa allaahu irxamhu ilaah u naxariiso walaa yazaalu ka zuuli maayo fii salaatin salaad inuu ku dhex jiro maa intii intadara uu suganayo asalaata salaada muddata kownihi inta uu yahay yantadiru mid suganayo asalaata salaad maadan iyaduna waxaa weeyaan waxaa weeyaan waa masdariye weyan muddata intidaarihi masdariya darfiya weeyaan sida ta horeba ay tahay maad maadaamada maada maadaamada maada ku jirta sida ay tahayba xadiidkan isaguna marka jamaacada fadligeeda laga qaadanaya oo qofka salaada uu keligii jamaaco ku tukadaa waxay ka dheeraadsan tahay tudacafu waa la laalaabaa calaa salaatihi baa laga laalaabaa salaadiisa fii beytihi wa fii suuqihi halkan marka waxaa ku jiro salaada uu gurigiisa ku salaada jamaacada waa la laalaabaa salaada uu ku tukado gurigiisa iyo suuqiisa layidhi adama waxaa loo jeedaa salaada uu gurigiisa iyo suuqiisa keligiis ku tukado isaga mase waxaa loo jeedaa salaada uu ku tukado gurigiisa ama suuqiisa walow jamaacaba ha ku tukadee walow jamaacaba ha ku tukadee maxaa loo jeedaa iyada nacam daahirka siyaaqu wuxuu tusayaa in loo jeedo salaada masjidka lagu tukada inay ka fadli badan tahay midda guriga lagu tukado ama suuqa lagu tukado walow keligiisba ha ahaado nacam ama jamaaca yani hala socda nacam ama jamaacaha gurigiisa ha ugu tukado ama yaan ugu tukanno keligiisa ahaadabe midda masjidka inay mar walba fadli badan tahay daahirka saasuu tusayaa laakiinse waxaa weeyaan sidaan marka yani calaa salaatihi fii beytihi wa fii suuqihi kharajat makhraj alghaalib nacam maxaa yeelay sida haalibka waxay tahay qofka aan jamaaco imaanin masjidka aan tegin sida badan keligiisuu tukadaa sida haalibka ah badan keligiisuu tukadaa marka haddii uu keligii aanu tukanna jamaaco uu ku tukadana de midda masjidka mar walba lamid maaha nacam saasaa ibnu daqiilciid uu faa-iideeyey amaa imaamu nawowi sharxa muslimka isagu waxa uu yidhi salaada uu gurigiisa ama suuqiisa ou keli ahaan ugu tukado weeyaan wax la sheegaya nacam oo qofkii inuu suuqa keligiis ku tukado ama guriga keligii ku tukado iyo waxaa laysbarbar dhigay midda uu masaajidka jamaaco kula tukado shan iyo labaatan midaasa ah nacam middaa ayaa dheer nacam sida sawaabkuna waa saan buu yidhi imaamu nawowi wamaa cadaahu mima qiila fiihi baatilun buu yidhi wix intaa kasoo hara waa baatil buu yidhi nacam marka waxaa laysbarbar dhigaa waa qofkii oo keligiis tukaday iyo isagoo jamaaca la tukaday sharaxa muslimka imaamu nawowi isagu sidaasuu ku leeyahay ayb xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanaya marka shan iyo labaatan darajo buu leeyahay wadalika liannahu jumalkan dambe marka macno ballaaran baa ku jiro wadalika ay alamru walamru arrinku dalika kaagaa lasoo sheegay wa biannahu ay liannahu sababtu maxay tahay isagu idaa tawada-a hadduu weysaysto fa axsana alwuduu'a weysada hagaajiyo labo uma kharaja ila lmasjidi masjidka uu soo baxo laa yukhrijuhu xaal aanay bixinaynin ilaa salaatu mooyaane saddex lam yakdu khadwatan ma tallaabsado ilaa ruficat lahu biha daraja waxuda canhu khatii'a idan marka in dembi laga hoobiyo darajana kor loo qaado sidee lagu helayaana intaanoo dhan lasoo sheegay qofku markuu sameeyo soo dahaaro qaato masaajidka usoo baxo wax kale aan usoo bixayninoo salaad un ay soo gurigiisa ay kasoo kaxaysay intaa marka la isku helo ayaa qofku markaasu helaa ajarkan maxaa yeele qaacidada guud waxaa weeyaan thawaabku haddii shay lagu xiro wixii lagu xirayoo dhan marka lala yimaadaa thawaabta la helaa oo haddii lagu yiraahdo hadda adiga bilmithaal haddii aad intaasoo saac shaqayso saacaddaasna aada ku darto intaasaa leedahay de markaad labada isu samayso unbaad leedahay soo maha wixii laguu ballan qaaday thawaabtu marka waxaa weyan haddii lagu yiraa waxa iyo waxaabaad helaysaa haddaa waxaa samayso kaasna samayso kaasna samayso wixii oo dhan markaad bimajmuucihaa la timaada ajarka helaysaa haddaadan la imaanin ma helaysid qaacidada guud saas weeyaan ayb taas waa mid lafdigana waa keenayaayo wadalika anahu ay liannahu sababtaba waa tan waay nacam sababta ajriga oo u helayaaba sidaas ah nacam ayb midda kale marka iyadana waxaa weeyaan ayb xukunka ana maxala alxukmi laabudda an yakuuna mawjuuda laabudda an yakuuna mawjuudatan fiihi nacam ayb waxaan la sheego dhan waa in marka laga helo maxalulxukmiga meesha xukunka yani laga waxa laga ratibay salaada jamaacada ayb haddaba marka marka la isku soo duuduubo dhowr dhowr yacni waxyaabood baa hawaabtan lagu xiray waxyaabaha lagu xiray aan fiirino awalan xadiidku wuxuu kasoo bilaabay salaaturajuli ninka salaadiisa ninnimadu waxba shardi ma aha hawaabta kuma xirna maxaa yeele hawaabta alla uu bixinaayo rag iyo dumar kuma kala xirna qofka hadduu la yimaado camalka ama rag aada ama dumar ha aada waa la siinaya ajarkiisa marka rujuuladu iyadu wasfi wax ku xiran yihiin ma aha taa xagga dhig iyada salaatu rajuli fii jamaacatin jamaaca inuu ku tukadaa iyadu waa ku xiran taha koow taa waa qabanaysaa koow waxaa kalood qabanaysaa marka wadalika anahu idaa tawada'a hadduu weyse qaato fa axsana alwuduu'a weyse qaadka waxaad tiraahdaa waxaa loo jeedaa dahaaro marka haduu weyse hadduu awal hore weyse ugu qabay gurigiisa markuu joogay haddii inuu weysaqaad la imaado haddaanu la imaanin weysaqaadee sidaa uu ugu baxo ajarkan mahelayo lama dhahayo nacam maxaa yeele waaba weyse qabaa weysadii waa taagintah waa qaa'im uu haystaa tan kale weysaqaadka waxaa la ogsoon yahay inay in mustaxab un uu yahay nacam weysaqaadka yani waxaan ujeedaa qofku markuu weyse qabo oo weysada sii cusboonaysiiyo waa mustaxab iyadoo nacam ayb marka idaa wadalika anahu idaa tawada-a fa axsana alwuduu'a intaas waxaa weeyaan hadduu qofka dahaaro inuu gurigiisa uga soo baxo muhiimka intaas waay weyse qab inuu uga soo baxo gurigiisa ama horaha u qabo weysadaas ama markaas ha weyse qaato fa axsana alwuduu'a iyadu waa shardi waa mhawaabta shardi bay u tahay oo haddaada weysadiiba hagaajinin waxba heli maysa uma kharaja ila almasjidi laa yukhrijuhu ila asalaa masaajidka oo usoo baxo waa qasab sababta waa meesha jamaacada ay ka dhacaysa masaajidka so uma garanin laa yukhrijuhu ila asalaa niyada uu kusoo baxaana waa inay salaad ay noqotaa intaa marka uu isku helaa marka uu helayaa thawaabtan inta hadda aan soo sheegnay haddii wax laga waayo thawaabtan gaarkaa ma helaayo hadda la xusay masalan gurigiisii dahaaro ugama soo bixin masaajidkuu yimid masaajidku ka weyse qaatay thawaabtan tirada badan ma helaayo laakiin thawaabu ajruljamaaca waa helayaa qofku marka ogow wixii yani maa rutiba wixii yani laga ratibo yani ma rutiba calaa majmuucin lam yalzam xusuluhu fii bacdi dalika almajmuuc ilaa in daliil uu ku tusamaanay ibnu daqilciid saasuu leeyahay waxuda canhu khaطi'a baa laga hoobiya ayaa laga dejiyaa faidaa sallaa hadduu tukado lam tazal ilmalaa'ikatu malaa'igta ka zuuli mayso tusalii calayhi inay u ducaynayso maadaama muddata dawaamihi intuu ku sugan yahay fii musallaahu meesha uu ku tukada inta uu ku sugan yahay taquulu malaa-igtu waxay leedahay marka taquulu baa usoo qadaraysaa waana ku badan tahay luqada carabiga taquulu waxa ay leedahay allahuma salli calayhi ilaah u naxariiso allahuma kfir lahu ilaah u dhaaf allahuma arxamhu alla u naxariiso walaa yazaalu ka zuuli maaya fii salaatin inuu salaad ku sugan yahay oo ajar salaad uu leeyahay mantadara salaa intuu salaad suganayo haddii salaadaa uu mid labaad kusii sugto tii kale masaajidka uu iska joogo salaadii kalena uu ku sugto nin salaad ku jira ajrigiisoo kale uu helayaa nacam waana ribaad mida uu nabiga ku tilmaamay waintidaaru salaati bacda asalaa fadalikum ribaad fadalikum ribaad fadalikum ribaad nacam salaad salaad lagu sugto ayaa ayaa ayaa waxyaabaha darajaadka alla uu ku koryeela ka mida fadalikum ribaad fadalikum ribaad fadalikum ribaad waa heegan qof heegan ku jira oo kale weeyaan qofkaa isagaa nacam ayb marka walidaalika waxaa loo sunneeyaa qofkaas maadaama uu salaad qof ku jiro oo kale uu yahay baatilka inuu iska ilaaliyo laqwiga inuu iska ilaaliyo inuu adkaar ku dadaalo inuu waxbarasho ku dadaalo majlis cilmi inuu iska ilaaliyo cayaarta iyo xataa waxaa la reebay faraha inuu saa isu gelgeliyo kale iyo tashbiikul asaabic iyo waa laga reebay mararkaasoo kale maxaa yeele qof salaad ku jiro oo kale weeyaan xagga xukunka ajrigaabu marka helaya waxaa laga qaadanayaa fadlulcilmi cilmiga fadligiisa maxaa yeeley intaanu ajara ee qofka aakhiradiisa mustaqbal u ah ma fahmi karo qofka ilaa inuu cilmi barto ma ahna nacam ma u malaynayo intaan hadda in intaan lagu helaayo qofka haddaanu cilmi baranin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi ayb xadiidkan marka axkaamtiisu waa iska badan tahay casharka damaan casharka dambaan kaga dhigayna wabillahi towfiiq wsala allah w salam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam